bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin intana waxaan ka gelaynaa tahdiidu nuux bilqatli min qibali qowmih nebiyullaahi nuux baan ku dhex jirnay ay noogu dambeysay inuu dacwadii qowmkiisii si kastaba weji kastaba uu u tusay ay ka diideen uu ilaahay ula laabtay risaaladii loo dhiiba u yiri qoomkayga ilaahu sidaanaan ugu yeeray adigana waad iga ogtahay waxna igama ayna aqbalin marka qisadaas annagoo meesha noo joogto yaa waxaan gelaynaa inay reer nuux markii sidaa xaqa loo tusiyey wixii jawaab ka bixiyeen markii qowmu nuux waan iri markii sidaa xujada loogu oogay ay ka caajiseen markaan inay baraahiintaas ay iska waxay ku difaacaan waayeen oo cuquulkoodii ay inay ku fikirto inay shubho helaan oo nebiyullaahi nuux ugu jawaabaa markay ka caajiseen oo mucjisadii iyo xaquu keenay ay ku soo adkaatay casaaimtii ay macnaha ama kalsoonidii iyo sabarkii ay ulahaan lahayna uu soo yaraaday yaa waay ka dalbeen nuux inay yidhaahdeen nuuxuu naga aamus yacni dhagihii baan faraha gashanay maraan isku aboornay meeshia timidaan kaaga cararnay wixii ma anficayso marka waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad naga aamustid dacwadaada waa diidnay maanta kadib waxbaha noo sheegin sidaasaa la yidhi marka taas macnaheedu waxay tahay maku waafaqi karaa nabillaahi nuux inuu yidhahdo bas waa maanta kadib wax idima sheegi kara macnaha waxa weeyaan howshii lala soo diray oo ilaahay u soo diray inuu ka caajisay noqonaysaa oo markaa risaaladii ilaahay agtiisa u eedaysana ka noqonaya marka ma ka aqbali kara nebi nuux kama aqbali kara inuu yidhahdo dacwadii ka aamus in la yidhaahdo marka waxay yidhaahdeen ilaahay baa noo sheega fakadabuu cabdanaa wa qaaluu majnuun wasdujir ilaahay baa noogaga hadlo wuxuu iri cabdigeenna way beeniyeen oo nuux ahay inay dacwadii ka qaataan kadabat qablahum qowmu nuuxin yaa qisadii kasii horeysa suuratu qamar lagu sheegay markii fakadabuu cabdanaa baa ilaahay uri wa qaaluu waxay yidhaahdeen majnuunu nin waalan weeyaan wasdujira waana waana la sajriyey oo waa la handaday isdijaarka waxaa weeya kufa canaa dacwataka naga aamus waaye waxa weeyaan waa waa waa digniinaa la siiyey naga aamusaa layidhi marka nebiyullaahi nuux ma dhihi karaa marka waa idinka aamus raalliga ahaada waad iga diideen nolosheennii hore aan meesha kasii wadanna ma dhihi karaa jawaabtaas maya waa risaaladii ilaahay buu diiday markaa in loo dhiibay howl weynaa loo dhiibay saas ma dhihi karo hadduu saas yidhaahdo ilaahay baa u caroonaya tiibaa wuxuu doortay markaa nebiyullaahi nuux inuusan ka aamusin ee dacwada meeshiisa uu kasii wado wixii ku dhacaba ha ku dhacaanay ibnu abi xaatim baa wuxuu iri fii tafsiirihi bisanadihi can moxamed ibni isxaaq annahu qaala lam yalqa nabiyun min qowmihi min albalaaya akthar mima laqiya ilaa nabiyun qutila buuri waxaa layihi nebiyullaahi nuux intuu qoomkiisa kala kulmay nin kala kulmay ma jiro ilaa nebi la dilay maayan ambiyaa ay reer bani israa'iil dileen wayaqtuluuna nabiyiina qolada leeyi reer bani israa'iil nebi la dilay sax nuux asaa ka dhib badan laakiin intii kasoo horeysay oo kasoo hartay nebi qoomkiisa intuu dhib kala kulma inta ugu badneed nuux weeyaan liannahu mantiq waxaa weyaan kaanuu hum adlama wa adqaa dadkii la yidhi dadkii ugu dulmi badnaa ugu kibir badnay bay ahaayeen ayb marka waxay keentay in la yidhahdo waad waalan tahay ee naga aamus zajriga waxaa la yidhahda maalan markaad eyga iyo waxyaalahan aad iska fogeysid ood in dhagax ku tuurtay aad tuurtid waxaa leeyahay zajara ayadii baa hadda loo jeedaa macnaha waxay ula dhaqmeen si aad oo xaqirid ah ay ula dhaqmeen waxay yidhahdeen dacwadda moon kaa maqalna male nagana fogow markii hore aan kaa ordayna annaga oon dhagaha faraa gashanayn waa soo dhammaatay bay yidhahdeen ayib marka markii naga fogow ay yidhaahdeen nebi nuuxna kama yeelin arinta meeshiisuu kasii watay lianna waxtaan hore u sheegno haddii uu ka aamuso waxay noqonaysaa eedaysana ilaahay ka eedaysan xaggiisa oo dacwadii inuusan gudanin bay noqonaysaa marka taas waxay keentay inuu arintiisa meel kasii wato ayagana way ku soo noqdeenoo sidii ilaahay u yidhi suuratu shucaraa soo noogaga waramay qisati nebillaahi nuux iyo qowmkiisa waxay ku yidhaahdeen lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunana min almarjuumiina atahdiid bilqatli waa markaan naga aamusaan ku niri waad naga diiday markaan wax noo karoo halay ma jiraan lain lam tantahi wallaahi baan ku dhaaranay haddaadan naga aamusinood naga harin yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waxaad ahaan doontaa min almarjuumiina kuwa la dhagaxyay baad noqon doontaa baa layihi wax kale nooma harin dacwadaadi waanu diidnay waa kaa fogaan waad nagala hari waysay aamusaan ku niri waa diiday markaan waa ku dhagaxyeynaynaa bay yidhahdeen marjuumiin min arajmi baa laga keenay rajmi waxaa layidhaha alqatlu bilxijaara dhagax qofkii lagu dilo waxaa weyaan dilidda tan ugu xun baa layidhaha sidaas sidaa daraaddeeda kitaabka oo ninka sayid dandaawi leeraha wuxuu iri sidaasaa lagu yaqaanaa dadka oo dadka kibran saasaa lagu yaqaanaa waxay daa'iman ay macnaha u dambeeyaan ninkii ka hor yimaado inay yidhaahdaan inay inay ku handadaan inay didaan liannahu xaqi baa meel kasta kasoo gala xujadiyaa lagu oogay marka xujo xujo ay ku jawaabaan ma haystaan dariiq kaloo u furan ma jirto inainay dil la yihah weligeedba sidaas waaye ambiya kasta markii la yidhaahdo dilba dee nebi maxamed caleyhi salaatu salaam markii qoladii kufaar quraysh ay waxba ka qaadi waayeen oo xujadii kaga qaalib noqday markii dambe soo kuma tashanin ninkan qabaailka o dhan aan u kulmino aana dilna dhiiggiisa qabaailkan ha ku dhexmaro lama dhihino waid yamkuruu bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna yamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin sidaasay kusoo dhammaatay arrintii nuuxna sidaasoo kale waxay yidhaahdeen ninkan haddaadan ka aamusin arrintan aada wadid markaan waa ku dhagaxyeynan dhagaxaan kugu dilayna xataa hub kale ma ah marka waxaa weeyaan dariiqo kasta nebiyullaahi muusa markuu u yimid fircawn ou dacwada u bandhigay ee ay loolan la galeen oo sixirkii ay la yimaadeen oo sixirka laga qaalib noqday muxuu ku yidhi waxaa weeyaan inaan ku xera iga ballan abuuri haddaa lain itakhadta ilaahan hayri la ajcalanaka min almasjuuniin waa tan ugu horaysawa haddii ilaah aniga aan ahayn aada caabudid muusow iska dhaaf ilaahaada inaan raacne haddii aniga ilaahayga aad ilaahaan io aamini weyse waan ku xera buuri xirigan waxaa ku xiga hadaad qofka inta la xero wixii uu ka aamusi waayo in la dilaa ku soo socoto marka nuux maxaa layidhi markaan maxaa la gudboon markii layidhi maanta go-aanaan soo gaarnay inaan ku dilno haddaad naga aamusi wayso nuux calayhi salaam yataxadaa qowmahu marka waxaa weeyaan awood isu sheegashaa taxadi la yidhaahda waxaad rabtaan ood isku dayi kartaan sameeya aniga dacwadaydii inaan sii wata ka hari maayo wixii idinla qumnaado igu sameeya wixii idinla quman igu sameeya haddaad kari kartaan baa layidhi marka labadoodii waxaad moodaa marka in dariiq masduud la gaaray dariiqii oo xiwaarka iyo dooda socotay waa soo istaagtay waa ku dilaynaa iyo ma awoodi kartaan liannahu nuux in la dilo yaa ugu sahlan inuu dacwadii ilaahay u dhiiba u yidhahdo aniga waa ku fashilma waxba kama qaban kari inuu yidhaahdo diliddaa ugu sahlan liannahu ilaahay baa u cudray marka wuxuu ihi aniga arrintaydii waan sii wadanaya dacwadii waa idinku yeera xujadina waa idinku ogaya ayagana waxay yidhaha go-aan waxaa naga inaan ku dilno sidaasa yidhahdeen marka nebi nuux calayhi salaam wuxuu ihi waxaad rabtaan sameeya taxadi weeyaan waxaa la yaab le qofka kalsoonida mu'minka ah uu qabo hadduu ilaahay ku kalsoonaado markaasaa ilaahay nooga sheegay suuratu yuunis watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii biaayaati illaahi facala allahi tawakalt faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum ثuma laa yakun amrukm عalaykum gumة ثuma qaduu إilaya wlaa tundiruun fain twalaytum famaa saأltkm min أjr in أjriya ilaa clى اllah wأmirtu an akuuna min اlmuslimiin marka aayaadkaas markaa si fiican u dhegaysatid oo aada macnaheeda dhuuxdid wax badan a kuu soo baxay masalada masalat alxaq wa baatil markay gaarto mowqif cad inaad yeeshatid weeyaan markaasaa ilaahay wuxuu ihi nebi muxamedow watlu calayhim ummadaada waxaad ku dul akhrisaa nabaa nuuxin nuux khabarkiisa u sheeg baa layidhi waa hadal mudnaan leh oo ilaahay subxaana wa tacaala ou go-aamiyey ummamtoo dhan inay akhriso ilaa qiyaami saaca nuuxa qowmkiisii nuux nabilaahi nuux khabarkiisa ku akhriyaa layidhi id qaala liqowmihi markuu u yiri qowmkiisa yaa qowmi qowmkeygiw in kaana kabura hadduu idinku weynaaday calaykum adinka dushiina maqaamii nagaashadayda aan idinku dhex nagaan ahay hadduu idinku weynaaday iyo wa tadkiirii biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan idin xasuusina hadduu idinku weynaado aqbali waysaan fa cala allaahi tawakaltu aniga ilaahayaan tala saartay ee fa ajmicuu amrakum amrakiina jamcista ee tashta wa shurakaakumna maca shurakaa'ikum dadka wax idinla wadaagsadana la tashta uma laa yakun yowsan ahaanin amrukum calaykum gumatan mid idinka qarsoon amarkiin yowsan ahaanin uma qduu ilaya aniga isoo gaara oo iga takhalusa walaa tundiruuni hana isugina wuxuu ri go-aan gaara fadhi qaata tala isku celceliya ninkii tale idinka jirto wax idinla wadaagsada shaytaan iyo ibliis iyo balaayo dhan lasoo tashta marka go-aan cad oo aan madow ku jirana io kaalaya oo ah markaas inaad aniga i dishaan oo aadna dibna ii dhigin go-aankaas soo qaata buuri fa in tawallaytum haddaad jeesataan oo waxaan idin sheega aad diidaan famaa sa'altukum min ajrin aniga hore idiinma weydiinin ujro iyo dhaqaale idiinma weydiinin in ajriya ajirkayga ma aha ilaa cala allaahi ilaahay dushiisa mooye ajirka ilaahan ka sugayaa wa umirtu aniga waxaa lay faray an akuuna min almuslimiin ama igu dagaalama ama igu diida arin aniga iqusaysa ma aha buuri marka arintan waxaa lagu tiriyaa min akbar almucjizaat ama ixda almucjizaat baa lagu tiriyaa oo nebiyulaahi nuux la sii lannahu mucjizadaana ma aha mucjizadii la yaqiino sidii maala casaa muusa oo kale way ka duwan tahay nooc kale waa ayib wejigeedana waxay tahay hal nin keligiis oo aan qabiilkiisii iyo qaraabadiisii ay la jirin oo wax asiga difaaca aysan jirin inuu la loolamo umaka ummad dhan inuu la loolamo ou yidhaahda taladiina qaata wax allaale waxaad igu samayn kartaana igu sameeya hal maalina dib ha u dhigana inuu yidhaahdo uma suurogeli karto ilaa inuu ilaahay dacmi ka haysta mooye fiiri marka inuu yidhaahdo maanta wixii ka dambeeya waxaad la haysataan dib ha u dhigina taas waxa weeyaan nin saas dhihi kara male ilaa man cindahu hiqa billaahi tacaala go-aanna ilaahay ka haysto markii nebiyullaahi muusa la yidhi ilaahay waa idilayaan uri nimankan horena waxay ii haysteen arinay hore igu haysteen hadeena taana waa idilayaan buuri markaas ilaahay wuxuu ri kala fadhabaa biaayaatina inaa macakum mustamicuun fiiri marka fircawn dadkii kale oo saxaradiisii asiga keensaday oo muuse rumeeyeen la usalibanakum fii juduuci اnakli yaa layuu yidhi inuu ku samayno arrintaas waa muuqata laakiin nebiyulaahi muuse iyo haaruun ayagoo taxadigaas ula yimiday dacwadiina ka diiday maxaan ku ihahdaa inay ka aamusaan xujadiina ku oogeen saxaaradiina laga qaalib noqday haddana waa kari waay wax inuu ku sameeyo inuu dilo waa kari waay liannahu waxay haystaan ximaayo ilaahay ilaahay baa ilaaliyey nuuxna waxawaay ilaaha ka ilaaliyey nafsa shay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay kufaaru quraysh ay u tafaxaydeen in nebiga ka takhalusaan oo ay macnaha ay tasfiya ku sameeyeen ay dilaan ilaahay baa yihi yaa ayuha rasuul balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadkaa ilaaliyey aalayihi maalinkaasaa nebiga macnaha si kalsoonid iyo cabsi la-aan uu meeshuu raba u maray markii hore waa la waardiyeynay nebigana waa codsan jiray caawiyaana waardiyeynaya buu dhihi jiray marka ilaahay baa ka ilaali wax ku soo gaari kara male bani aadamku ma dili karaan baa layihi sidaasoo kale yaa nebiyulaahi nuux ilaahay uu u siiyey ilaalo gaar ah wax soo gaari kara ayna jirin marka qoomkii maanta banaan cidlaa laysgu yimid waxaa layihi maanta wax laysula haray ayna jirin ani dacwadaydi waa wadanaa waxaan idin sheegaa waa idinku wada ilaa aad ka rumaysaan ama aan saas ku dhinto hadaad wax isku haysaanna waxaad rabtaan igu sameeya buuri wixii way samayn waayeen sow ma aha markaan fashal ma aha arrintii ayada ahayd maanta go-aan qaata anigana ila soo gaar aha dibna ha ii dhigina waxay ahayd in la yidhahdo hay go-aanka afulin ma awoodi karaan liannahu ilaahan ogolayn ilaahay ninkuu ilaaliya nin u soo gudbi kara ma laha marka maxay yidhaahdeen fatarabasuu bihi xataa xiin qoladii waxaa qaraaraad cashwaa'iya ay qaadanayaan oo aan jirin waxay yidhaahdeen war nuuxyaan maanta diline fatarabasuu bihi u suga xataa xiin wakhti kale intii laga gaaro iska suga taas macnaha waxa weeyaan nimankii inay ka caajiseen waxay ku handadeen inay fuliyaan wax ka hor joogana male mana ku dhaqaaqi karaan waxay arkeen awood ay ku dilaan inaysan haysanin marka fatarabasuu bi xataa xiinin liannahu dadkii kaloo cawaamtii dumarkii caruurtii waxay sugayaan qaraarkii oo nuux lagu handaday in la fuliyo dadkii madaxdaa laga suga marka madaxdii w markay fulin waayeen dadkii wax loo sheegaa la rabaa markaasay leen go-aan kalan qaadanayo waxaa weyaan ina dib laysaga dhiga arinta nuux oo dilkiisa hadda aanan ku degdegin macnaha waa kari karnaa laakiin waxaan go-aaminay dib inaan u dhigno taas waxa weyaan waa waa fashilmeen fashilkii inay ictiraafaan ay ogolaadaanna way diidayaan markaasaa waxay idhaahdeen fatarabasuu bihi xataa xiinin marka ayagoo ula jeedo dadka inay yidhaahdaan ninkan waxa weeyaan qaraarka kaloo la qaatay waxa weeyaan in la sugo ilaa waalidiisa uu ka soo laabto ama aan iska sugna asaaba iska dhima doone fatarabasuu bihi xataa xiin waa sidii qul tarabasuu fa innii macakum min almutarabisiin nin kasta oo nebi lasoo saaraba qoomkiisa waxuu dhihi jira war asa iska dhimanaya iskan iska dhaafo marka waxay yidhaahdeen ama dhimasha aan la sugno sidaasay yidhaahdeen taas markay timid yaa waxaa weeyaan qaala rabbi insurnii bima kadabuun marka nebiyullaahi nuux wuxuu bilaabay ninkii markay dili waayeen dacwana ay ka maqli waayeen arrinta waxaa weeyaan ay soo xirxirantay u nabiga nuux gacmihiisa kor u taagto ilaahay u baryo wuxuu ihi unsurnii ilaahu ii gargaar bimaa kadabuuni bitakdiibihim iyaay beeninta ay i beeniyeen daraaddeed ilaahu iiga gargaar nimankan gargaarinta marka si kastay noqon kartaa in ayaga la halaago in iimaanka ilaahay kusoo rogo waxbay noqon kartaa ayib ilaahu arintan si u dhaqaaji tacajulu qowmu nuux alcadaab intaanba wax kaleba la gaarin ayagaaba reer nuux waxay yidhaahdeen nuuxow adiga waad waxaadna tiriyey go-aankii kama dambeyn qaatay aniga iga takhalusa ayaga markii ay go-aankii qaadan waayeen nuuxay ku soo celiyeen nuuxow adigana waxay yidhaahdeen annaga ku dili wayne macnihii saasay ka dhigan tahay adiga marka adigana xaggaada waxaad ahay soo day waxa weeyaan ilaahay wuuna handaday adduunyada inuugu ciqaabayo aakhirana uunagu ciqaabayo markaan adaan kaa rabnaa inaad adiga horumar soo bilaawdidood adiga nagu bilaawdid baa yidhaahdeen ayib markay ogaadeen inuu nuux macsuum ka yahay oo idna dili karin yay dalbeen cadaabka aad sah ood haysid ood nagu handaday nagu soo day bay yidhaahdeen waa isdhibnay muuxow nuuxow aan kala baxnay bal waxkeen ilaahay arrintaas asoo noo tilmaama wuxuu ihi qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faakharta jidaalanaa faatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin qaaluu waxay yihahdeen yaa nuuxu qad jaadaltanaa waad nala dooday in badan macnaha faagharta jidaalana doodeedana waad badisay faatinaa noola imaw bimaa tacidunaa waxaad nagu handadaysid ood noo yaboohday in kunta min asaadiqiin haddaad run sheegaysid cadaabku waa nagu dhaca aada leead maanta soo rita dhagaxyaha dhagaxda ee samada ka keena yihaahdeen marka taas waxay daliil u tahay in wax habay yaraatee nuux ay ogol yihiin shaki ay ka qabaan inuu nebi yahay xataa inayna jirin liannahu hadday ay wax ay ka qabaan oo rajaa inuu nuux nebi yahay cadaab iskuma handadi lahayd waxay yidhaahdeen sidii adiga in nebi tahay loo ogaado bal cadaabka aada noo haysid noo soo day bay yidhaahdeen ayib waa waxaa leeyaha ilaahay wuxuu hi atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun umamta markaad aragti siday nebiyaalkood ula jawaabayaan isluu si halsi waay nebi moxamed markay yidhaahdeen waid qaaluu llaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa aw itinaa bima taciduna aw itinaa bicadaabin aliim waxay yidhaahdeen ilaahayow haddii nebi moxamed wuxuu sheegaa uu run yahay ilaahu dhagax samada nooga soo daadi nuuna dhammay bay yidhaahdeen ama cadaab aliib noola imaa mantiqa iyo caqliga wuxuu ahay in kaana hada huwa alxaq fahdinaa ilayhi inay yidhaahdaan ma dhihine sidii xaqnimadiisa aanu xaqiijina cadaabka uu nagu handadaya noo soo daay bay yidhahdeen nafsa almas'ala qowmu nuux waxay yidhaahdeen nuuxow waad nala dooday doodina waad badisay marka wax kaloo kuwa haray male adina waxaad haysi soo day bay yidhahdeen annaga waxaan rabna kugu sameey waayne adigana waxaad haysi soo daay baa leehi siday u caddaatay inaad rasuul tahay marka taas waxaa weeyaan inaysan ictiqaadinayn inuusan nuux ou nebi yahay hadday ictiqaadsan yihiin inay cidaab ku dhacay way ka cabsan lahaayeen ayb marka nabiyulaahi nuux calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan marka nabiyulaahi nuux mafaahiimtooda inuu u saxa ou rabaa macnaheedu markay yidhaahdeen adigana cadaabkiisoo day si tahlana waxaa layidhi inamaa yaأtiikum bihi illaahu in shaaa wamaa antum bimucjiziin arinta arrin aniga gacanta iigu jirta maa halaagiina iyo badbaadintiina mid ilaahay u taallowa inamaa yaأtiikum bihi cadaabku waxaa idinla imaan karo in shaa haddou doono allah wamaa antum bimucjiziin adinkan kuwa kafakana maadu inuu idin cadaaba doono laakiin nuux wax ma cadaaba baa leehi aniga addoon lasoo dirtaan ahay dacwadii inaan idiin gaarsiiyo markaad diidaan ilaahay siduu idin yeela say u taalla fiiri markaa waxaa weye war cad waaye hadduu lihi lah waad arki doontaan waxa idinku dhacaya ma dhihin asiga wuxuu hi taas arrin ilaahay u taallowa marka inqiaacu amali nuux calayh salaam fii iimaani qowmihi waxaa inta ka gelaynaa marka haddana inuu amalkii nuux ou ka lahay inay qowmkiisa rumeeyaan inay soo go'day waxaan horey u soo sheegnay qataada inuu yidhi inuu nin kastaba wiilkiisa intuu qaado ou nuux intuu horgeyro ninkaan soo uma jeedtaa aabbahee igaga diga anna adaan kaaga diga wiilyah ilmahaadana uga dig ninkan waxba ha ka maqlin wax kastaba ha noqote ayib taas markii noqotay uu ogaaday markaan nebiyulaahi nuux nimankii marnaba in isbedel ku imaanaynin nasiixo kasta xaqi meel kastoo laga tusiyo si kastoo loo rogrogo arrintii way soo istaagtay ayib taas marka waxay noqotay ilaahi subxaana wa tacaala addoonkiisa inuu u naxariisto marka ilaahay nuux baa loo tacsiyey waxaa layidhi murug ay kugu dilin nimankan dacwadii sida lagaaga rabayna waad u geysiisay raja laga leeyahay inay kaaay ku rumeeyaan oy diintaa kaa maqlaana ma jirto walidaalika aayaad cadcad baa ilaahay u soo dejiyey wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ila man qad aamana falaa tabta'is bima kaanuu yafcaluun waxaa la yidhi nuuxow wa uuxiya ilaa nuuxin waxaa loo waxyooday annahu lan yu'mina inuusan rumaynaynin min qowmika qowmkaada maanta wixii ka dambeeya qof kaloo diinta kaa qaadana ma jirto ilaa man qad aamana ninkii hore u rumey mooye ee falaa tabtais ha murugoonin bimaa kaanuu yafcaluun waxay samaynayaan murug damba ay kuga qabanayna lyidhi taas waxay noqotay nebiyulaahi nuux in horta ilaahay uu ku ammaanay oo aan la dhihin dacwadii sidii la rabay ma aadan u gaarsiinin dadkii aan kuu diri kuma aan rumaynin sababteedana adigaa ka gaabis lama dhihin waxaa la yidhi qowmkaada maanta kadib ku rumay maayaan wixiin hore kuu rumaynin ilaahayna macnaha waxaa weeyaan adiga wixii lagaa rabay waad ka baxday xilna maanta wixii ka dambeeya kaama saarno lan yumina min qowmika haddii layidhah dacwo dambe ha ula laabanin waay lianna way diideen wayna soo xirantay xujadina waa ku oogantay taas markay dhacday oo nimankii ay caddaatay ilaahay suu uu sheegay inaysan wax rajo lahayn nuux maxaa la gudboonaatay inuu ilaahay ku celiyay markaan hadal owri ilaahay haddayba saas tahay oo nimankaanba diin ay maqlaynin ilaahu waxaan rajaynaa inaad halaagtid buuri ilaahu waxaan kaa baryaa halaag yuu ku baryi liannahu intii hore waxaa weyaan rajabuu ka lahay nin gaala inuu sii noolaado oo gaalnimo uu sii dhalo waxaan fasaad ahaynoo laga kordhisanayo ma jirto ayb aayaadkii marka uu ku codsanayay nebiyulaahi nuux inuu ilaahay uga gargaaro inta suurad oo qisadiisa lagu soo qaatoo dhan waa lala xariiriyey maala fii suurati اlmu'minuun qaala rabbi insurnii bima kadabuun owri waa hori baan u soo sharaxnay fii suurati اlqamar fadacaa rabbahu anii maqluubun fantasir buuri rabbigiisuu u yeertay rabbigii u yeeray ou baryay fadacaa bimacnaa alaba min rabbihi inuu uga gargaaro liannahu maqluub waa layga qaalib noqday ilaahay fantasir ilaahu io gargaar waa layga qaalib noqday oo dacwadii waa layga qaadan waay mar kalena fii suurati shucaraa qaala rabbi ina qowmii kadabuunii faaftax beynii wa baynahum fatxa wanajinii waman macya min almuminiin markaan wax haray ma jirto ilaahu qoomkaygii waa i beeniyeen buuri ee faftax xugum baynii wa baynahum fatxan ilaahuna kala xukmi wanajinii ilaahu i badbaadi iyo waman maciya ninka dadka ila joogo min almuminiina ilaahu cadaabkaad kusoo ridaysa naga badbaadi buuri fiiri markaan taasna baryootin oo nuuxa ilaahay uu ka baryay bay ahayd mar kale fii suurati saafaad ilahi wuxuu ri walaqad naadaanaa nuuxun fala nicma almujiibuun walaqad naadaanaa nuuxun baa noo naadiyey bicnaa rafaca sawtahu qaaliban min allaahi inuu qowmkiisa uu gagaaray ilahi wuxuu ri fala nicma almujiibuun kuwa ajiiba anaga ugu nicmo leh yacni ilaahay waa dadejiyey inuu gargaar u fidiyo nabiyulaahi nuux wa fii suurati alanbiyaa wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim aayaadka waxaa weeyaan siyaaq badan yaa lagu soo kala duway wa nuuxan xasuuso id naadaa markuu u naadiyey min qablu hore ilaahiisa ugu naadiyey u baryay fastajabnaa lahu ilaahay baa dhahay waan u ajiibnay fanajaynaahu waan badbaadinay iyo wa ahlahu asiga iyo ahalkiisa oo muminiinta ahay min alkarbi alcadiimi karbida weyn macnaha arinta murugta weyn le yaan ka badbaadinay oo dadkii la maashay badda lagu tuuray biyihii la geliyey ilaahay waa ka badbaadiyey intaasoo dhan waxay ilaahuu iiga gargaar ilaahayow iiga gargaar unbay intaas wada ahayd suuratu nuux yaa waxay na tusinaysaa inuu nebiyulaahi nuux ka dalbaday ilaahay inuu halaaga qowkan wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaraa inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara wa qaala nuuxun wuxuu ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow laa tadar ha uga tegin cala alardi ardada korkeeda dusheeda min alkaafiriina gaalada dayaaran hal qof ilaahu ha ugu tegin uri nin gaal e ilaahu adduunyada ha ugu tegin markaasuu uri inaka in tadarhum haddaad ugu tegtid adduunyada yudilu cibaadaka addoomankaada muminiintaay baadiyeynayaan walaa yaliduu mana dharayaan ilaa faajira nin faajir oo kafaaran gaal a mooye nin xun oo diinta ka soo horjeeda mooye wax raja ay lagala yihiin ma laha ficlan qofka hadduusan ilaahay ku xirneen joogitaankiisa oo koonka uu joogo nicmada ilaahay ku necmaysto macno weyn ma laha laa yastaxiq haddiiba xujadii lagu oogay inuu meesha ka dhaqaaqo waxaan ahayn marka nebiyulaahi nuux ilaahay wuxuu noo sheegay dadkii hadda kadib wax la sugayo o iimaanka ka qaadana inay jirin ilaa wixii hore u rumey maahine marka qofku wuxuu isweydiinaa war tolow dadka nuux u rumey maxay la egyihiin markii qoomkiisa loo fiiriyo marka taasuu ilaahay nooga jawaabay oo waxa weeyaan waxaa noola sheegay inaysan dad badan dad badan inaysan nuux rumaynin ee dad yar ay rumeeyeen dadkii waxay isleeyihiin intaas nuux hadduu ku dhex noolay dadkan oo intaas dacwada sidaas aan hore u soo sheegnay ugu caddeeyey waxaa la filaa dad badan inuu la go-day oo dacwadii ay ka qaateen markaasaa ilaahay noo sheega wuxuu ihi wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax rumey qowmkiisa kama jiraan ilaa wax yar maahine ayib intaasna qaraabadiisa u badnaay oo ilaahay waatan hadda hore uu soo yiri fanajaynaahu waahlahu min alkarbi alcadiim dadka rumeeyey dadka ahalkiisa ilmihiisa iyo dumaradiisa oy xaaskiisa ku jirin mid oo gaale waa noo imaan doontaa oo ayada qoomkeedii raacday marka dad yar yaa rumeeyeen ilaa dad ay ka yiraahdaan mufasiriinta ka mid eh sideed qofood basaa rumey qole waxay yidhahdeen sideetanaa rumey qole soddon qodan afartan laakiin cadadka wuxuu yahay lama ogo laakiin waxaa inooga filan ilaahay inuuna yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar unbaa rumeey yaa inooga filan marka ma dhihi karin dadkaas yar intaasay ahayd lama sii dhihi karo ayib markaa sidaa daraaddeed ibnu jariir wuxuu ihi maadaama cadadkii oo nuux rumeeyey ilaahayna uusan noo sheegin ama nebi maxamed laga warinin cadadkaas anaga dhihi mayno sideed iyo sagaashan iyo ma dhehayno waxaan leenahay cadad yar baa rumeeyey marka waxaad dareemaysaa cadadkaas yar iyo dacwada juhdiga uu ku bixiyey iyo dadkiisa say u badnaayeen nuux wax dhowmaan ahlul ardi keligood bay ahaayeen waxa bashar ku noolaay o dhan ayaga keligood bay ka ahaayeen walidaalika zayd bni aslam baa wuxuu iri dadka nuux loo diray qabiiladiisa ama qowmkiisa intay badnaasho ka gaareen buurihiina waa buuxsameen dhulkii kale oo sahalka ahay oo dhulkii kaleo fidsanayne waa buuxiyeen marka sidaas sida koronkoradii yay isu saarnayn likahratihim maca daalika dacwadii wax ay aqbaleen lama arko marka taas waxay noqonaysaa inay dad aada u madax adag oo khayr daran inay yihiin liannahu dad saas u badan iyo nebi intaas ku dhex noolaa waxay qiyaaska iyo mantiqa ahayd dad badan inay wax ka maqlaan laakiin intaas inay isku raacaan in dacwadii nuux lagu gacan sayro yaraan iyo weynaan aan loo kala harin wax la yaabay noqotay walidaalika ha baciidsanin cadaabka ku dhici doono weyninkiisa waxay kasbadeen inay yihiin arintaas yani maskaxda ku haay oo ha baciidsanin oo hadhihin cadaabkan weyninka badanna maxaa keenaya saadan u dhihin yaa dareemaysaa dembigooda intuu uu la ekaaday yaa cadaabkoodana lala ekay marka waxaan ku xijin doonaa insha allahu darsiga noogu xigo nebiyulaahi nuux oo ilaahay amar ku siiyey doon ama maxaan ku yidhaahdaa markab inuu samaysto oo ummadda muminiinta lagu badbaadiyo dadka kana lagu qarqiyo yaan aan qisada kale ku xidi doonaa markaa sida loo cadaabay qowmu nuux iyo sida nuux u badbaaday iyo dadkii muminiinta ahaa iyo meesha ay ku soo degeen kulli qisooyinkii waa noo imaan doonaan wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin